waa wanaagsan tahay walaalle waxaan booqday oo safar shaqo ku tegey degmada burtunle safarkayga shaqo wuxuu ahaa inaan u kurgalo xaaladaha ay ku sugan yihiin barakacyaasha iyo qoysaska danyarta ah runtii markaan aan tegey burtunle waxaan markiiba bilaabay inaan tago xarumaha ay ku nool yihiin dadka barakacyaasha ah safarkayguna wuxuu ahaa ukurgelidda dadkaas danyarta ah iyo dadka barakacyaasha ah ee ku dayacan kuna dhibaataysan kaamamka degmada puntland magaran waayahay kaamamkii baad booqatay bal waxyaabaha ay indhahaagu qabteen eed halkaas kusoo aragtay
walaal aad baa umahadsan tahay runtii waxaan booqday kaamamka barakacyaasha degmada puntland runtii waxaa halkaas ugu tegay dad aada u dhibaataysan oo runtii aada u cabanaya indhahayduna waxay qabteen dad mataqaanaa aan muddo asbuuca ilaa laba asbuuc aan cunno karsan oo hataa waxay wax ku kasbaan waayey waxyaabihii kale oo aan meesha ku arkay oo ugu darnaa waxa weeye in kaamamkaasi aysan lahayn waxa loo yaqaan waxbarasho ama goob waxbarasho iyo haddii ilaahay kuu roon yahay inaysan lahayn xarumo caafimaad runtii waa waxyaabaha aan meesha ku arkay waxaa ka sii daran intaasba in ay leeyihiin kaamamkaas oo dhan hal kiyos kiyos waxaa la yidhahdaa meelaha biyaha laga dhaansado marka runtii dayac badan baa ka jira hadday noqon lahayd arrimaha bulshada oo dhan oo weliba waxbarashadii ah oo weliba caafimaadkii ah oo weliba ah waxaa loo yidhahdo biy waxaa loo biya biy biyo yiri ma garata waan karta
marka walaalay dayac badan baa ka jira marka anagu haddaan nahay hay-adda daryeelka bulshada dowladda puntland oo ah hay-ad qaabilsan welfarka ama dadka agoomaha naafada dadka danyarta ah dadka barakacyaasha dhammaan waxa weeye inaan u qareeno inaan mataqaanaa aan hay-adihii khayriga ahaa kuwii caalamiga ahaa intaasba aan wax uga raadino kuwa dadka hataa ganacsatada laftirkooda in iyagana mataqaanaa aan ku baraarujinayno dadkaas ay qayb ka qaataan si ay caawin lahaayeen maadaama madaxweynaha puntland uu ku dhow mataqaanaa ay ahaa qodobkiisu isku tashi wax la yidhaahdo dadka inay isku tashadaan oo wax qabsadaan oo isbari yeelaan oo iscaawiyaan sida la caawiyo dadka dhiban oo daryeelka u baahan marka waxaa la yidhi qof walba waa la weydiinaya wuxuu mas-uul ka ahaa marka mas-uuliyadda masaala waxa weye inaan dadkaas u qareeno ma garan waayahay dadkaani qaabab noocee abay kaamkan ay usoo gaadheen ama ay usoo barakaceen
walaalay waa mahadsan tahay waa su-aal fiican dadku waxay u badan yihiin dad deegaanka oo runtii danyar ahaa oo ka baka macnaha laga qabsan waayey marxaladii magaalada sababta qofka marxaladii magaalada marku ka bixi waayo maciishada ay qaali ku noqoto xaaladuhu ay ku adkaadaan wuxuu door bidayaa meesha meel mataqaanaa uu ku noolaan karo lakiin sidoo kale waxaa ku jira dad meelo kala duwan kasoo barakacay ayaa ku jira hadday noqon lahaayeen dad kasoo barakacay koonfurta runtii marka waxay ahaayeen dad deegaanka iyo dad koonfurta kasoo barakacay runtii waxayna ahaayeen dad aada u jilicsan dad aada mataqaanaa u dhiban ayay ahaayeen marka waxaan ka codsanaynaa hay-adaha khayriga kuwa caalamiga ah iyo dadka ganacsatadaba iyo cid walbao khayr la baxsan la baxaysa inay arrinkaas u istaagaan inay dadkaas masaakiinta caawiyaan inay mataqaanaa isku naxariistaaliyo waa lagu naxariisanayaaye in dadkaas masaakiinta loo gargaaro oo dadkaas la caawiyo ayaa targabkay u yahay insha allah waxaan rajeynaynaa in mataqaanaa ay marxaladan naxariis ka duwan oo ka fiican
ma markii ugu horeysay oo aada buu booqatid baa dadkaasi barakacayaasha ah ee halkaasi ku sugan ma waxa mise waxaa jira xiliyo kale oo aada kaamkaasi tagteen
runtii inta aan magacaawna markii ugu horeysay aan booqdo degmada buurtilo oo aan weliba booqdo barakacayaasha iyo dadkaas mataqaanaa masaakiinta ah laakiin hadda ka hor waxaan mataqaanaa booqday gaalkacyo xarumaha agoomaha o dhan baan tegey mataqaanaa collegekii agoontaan tegey meelo badan baan booqday laakiin waa markii ugu horeysay oo aan booqdo degmada buurtile oo aan booqdo mataqaanaa barakacyaasha ee halkaas ku dayacan oo ku dhibaataysan marka insha allah waxaan rajeynaynaa in mataqaanaa wakti dhow wax isbedeli doonaan oo runtii haddii ilaha yidhaahdo booqashadiinu ma indhaindhow annaguna hadda waa maqanahayo melo badan baan u gelgelaynaa insha allah waxaan rajeynaynaa inaan mataqaanaa wax badan isbedel isbedeli doonaan haddii ilahay nafta noo kaadiyo ma garata walaal waayahay booqashadiinu ma indhaindhayn un bay ahayd mise waxa jira waxaad gaadhsiiseen oo mucaawimo ah
walaalay horta waxaa laba markii aad meel markaad hebelkaagu yahay inaad xaalad ogaatid inaad mataqaana xaalad ogaatid xaalad inaad mataqaana wax ka qabatid waxa ugu horeeya sameynaya waxa in la qiimeeyo xaaladda meesha jira aniga waxaan kuraa markii ugu horeysay aan meesha tago waxaan la kulmay dayacaas iyo dhibaatadaas meesha ka jira hay-adihii oo dhan waa bandhignay hay-ado badan oo la kulmijo waa nala soo xiriireen qiimadaa balansannahay insha allah waxay noqon doonaa mashaariicda laba kun iyo sagaal iyo tobanka ugu horeeya oo la bilaabi doono inay noqdaan in mataqaana kaamkaas wax badan loo qabto hadday noqon lahaayeen cunnooyinka dhuguda sbiid hadday noqon lahaayeen taageero dhan dhan walba ah insha allah taarbitka waxyaaba ugu daran hadda ay ka camleen waxay ahayd cabdirashalaan iyo mataqaana iyo caafimaad la-aan waayahay badan baan usoo hayado badan baan usoo bandhignay insha allah waxaan rajeynaynaa inay mataqaana ma aqbali doonaan hawshaas ay mataqaana qeyb weyn ka qaadan doonaan barabowsaladii oo dhan waa u gudbinay maantaan u gudbinay marka insha allahu waxaan rajeynaynaa sanadka cusub inay wax badan isbedeli doonaan haddii ilaha yidhahdo walaale waayahay lamber ahaan dadka aada soo aragtay ee kaamkaasi ku jira tir ahaan imisaad ku qiyaasi lahayd
walaalay lamber ahaan ma qiyaasi karo laakiin dad badan oo badan oo badan bay ahaayeen ma dhihi karo lamberkaasay ahaayeen laakiin dad badan bay ahaayeen runtii oo oo weliba mataqaanaa u badan xaxun iyo iyo dumar u badan bay ahaayeen oo lamber ma siin karo laakiin dad badan bay ahaayeen runtii oo jilicsan dad waayeela xataa ku jiray laakiin lamberkooda wuxuu ahaa caruur iyo wuxuu ahaa iyo iyo dumar bay ahaayeen raggu waa yaraayeen weliba warbixinta oo dhan oo meesha mataqaana kaamka waxaana siiyey gudoomiyaha kaamka iyo guddiga ayaa warbixinta na siiyey indhaha yagana ana waa ku aragna magara
waayahay haddii aad wareysateen oo aad kaamkii dhex tagteen ma jirin miya hore waxayada ah oo ku taxalluqa arrimahaasi barakacayaasha degmada buurtilo oo kaamka ka hawl gala
muddo laba sano ah dadkaasi ma arag wax mataqaana wax qabada hadday noqon lahayd arrimaha bulshada oo dhan waxbarashada hadday noqon lahayd caafimaadka hadday noqon lahaayeen duruufaha hoose sida mataqaanaa cunooyinkii iyo mataqaanaa raashinkii hadday noqon lahaayeen dhan walba waxa arrimaha bulshada kusaabsan waxa qabta laba sano ma jirin labada sano ugu dambeysay labada sano ugu dambeysay waxa ayagoo kuwa meesha wax ka qabatana ma jirin marka runtii laba sano dadkaas wax lama qaban wax lama tarin waayahay ayagu waxaa sanadka cusub mashaariicda ugu horeysa la qabanayo ayagu ay qabanayaan inay noqdaan in kaamkaas barakacayaasha degmada burtinle in mataqaana hawshooda loo istaago oo wax la qabto oo weliba dadkaas la caawiyo insha allah guud ahaanna waxaa noo qabsaysan asbuucan wixii ka dambeeya inaan tagno haddii ilaahay ku roon yahay qardo iyo meesha la yidhaha gaalkacyo oo ayagana aan kurgolayna xaaladaha ay kasoo yihin dadkaas si mashaariicda laba kun sagaal tobanka loo bilaabayo ay qeyb uga noqdaan haddii ilaha yidhahdo degmada buurtinle waxay leedahay maamul marka maxay tahay sababta intaa la eegaya ka warqab la-aanta iyo duruufahaas aad ka sheekaysay ee dhinaca barakacayaasha
walaalay runtii horta arrin maamul baa jira annagu maamulkii waa nahay walaal annagu maamulkii waa nahay oo mataqaanaa mas-uuliyad baa naga saaran maamulka degmadana mas-uuliyad baa ka saaran maamulka degmada laftirkooda ma yareysan oo howlahaas iyo barnaamijyadaas hortooda waa hayaan si ay noo sheegeen maamulku ayaga laftirkooda garabowsalo badan way qoreen way hayro badan way la xiriireen laakiin weli waxbaan la erin laakiin insha allahu tacaala waxaan rajeynaynaa in aan iskaashano oo hawshaas aan wax ka qabano hawsha u istaagno magarad waayahay cabashada ugu weyn ee haddeer kaamkaasi ka jirta marka laisu soo ururiyo maxay tahay
cabashada ugu weyn oo kaamka ka jirta marka laisku ururiyo waxa weeye lamber one arrimaha bulshada waxa la yidhahdo waxbarasho ma jiro goobo waxbara lagu dharto ma jiro caruurtii lix iyo toban jir toddoba iyo toban jir sideed iyo toban jir ilaa labaatan jir waxaa arkaysaa waxba barano kaamkiiska jooga waxbarasho la-aan waxaa loo yaqaan haddii ilaahay kuu ron yahay caafimaad la-aan mala ma jiro xarumo ncj malaha iyo haddii ilaahay kuu ron yahay iyo duruufaha hoosoo dhan oo hadday noqon lahaayeen dhaqaalihii iyo hadday noqon lahaayeen mataqaanaa xagga biyaha biyaha xataa biyo ma jiraan oo biyaha halku riyashadu waa ku yar yihiin